بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وتفسيرك القرآن كريم كأه وحين كل حجر سورة الكهف qisadii labadii nin dhex martay oo midna ilaahay maal uu siiyey laakiin haba yaraate aan iimaan iyo diin iyo akhlaaq aan midna lahayn oo saaxiibkii u faanay oo beertiisii dhex maray oo yidhi tani weligeed ma baaba'ayso ninkii kalena uu u jawaabay markaas ay noqotay inay beertii gubato uu gacmaha gediyey cid u soo gurmanaysana ayna jirin halkaasu aanu maraynay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaalaa walam takun uma aynan ahaanin lahu ninkii maalka haystay ee faanayay fi'atun koox yansuruunahu oo isaga u gargaaro oo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa ah jamaaco u gargaarto oo halaagga iyo dhibka soo gaaray ka celisaay ma jirto wamaa kaana isaguna ma ahaanin muntasiran kii gargaarsan karoo ilaahay aargudashadiisi iyo ka hortegi kara ma aha waxay naftiisa horta waxba isuguma isuguma yaallo oo naftiisa waxba iskama celin karo cashiiro ama qaraabo ama owlaad ama cid wixii uu ku faanaya ee uu lahaa ana akharu minka maalan wa acazu nafaran wixii oo dhan wax ka joogo iyo wax u soo gurmanayo midna ma leh yuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wamaa kaana muntasiraa hunaalika meeshaas oo uu xaqii caddaaday alwalaayatu walaayada iyo awoodda lilaahi ilaahay baa leh allihii alxaqi oo xaq ahaa maqaamkaas gargaar ilaahay keligii baa leh cid kasta oo heli cid kale oo heli karta ma leh isagaa weli oo wax xidhiiriya awliyadiisana u gargaaraya hunaalika alwalaayatu lilaahi alxaq huwa alla khayrun kii khayr badan weeye hawaaban xagga abaalka wa khayrun isagaa khayr badan cuqban xagga cidhibta qofkii ilaahay rumeeyo isaga ayaa sawaab adduunyihii aakharaba abaal buu helayaa isa allahna khayr badan qofkii cuskado oo rajeeyo allah subxaana wa tacaala isagaa xagga dambe cidhibta dambena ilaahay baa khayr badan subxaana wa tacaalaa marka allah saan u sheegnay qiso walba markii laga soo baxo yaa faallo yaa la saarayaa lagula hadlayo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo nimankii reer quraysh oo kufaaru maka ahaa oo ka soo horjeeday oo iyaga naftoodaba ku faanayay oo aannu soo marnay maalka iyo madaxnimada iyo oo u faanaya dadkii nabiga soo raacay ee masaakiinta ahaa oo lagu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina fa allah haddana la saaraya war adduunyadan ay dad ku faanayaan bal qiimaheeda aan eegno haddii muxuu ahaaye qofka uu aakhare ku seego inayna waxba ahayn buu ilaahay noo sheegayaa alla wuxuu yidhi wadrib u qadar ama u caddee lahum kuwan kula joogo oo kufaar kufaarta ah mahalulxayaati nolosha maahmaahdeedii ama tusaalaheedii mahalulxayaati nolosha tusaalaheedii ama maahmaahdeedii addunyaa ee dhoweyd oo isla markiiba dhammaanaysay ama addunyaa min addanaa'ati oo liidatay kamaa in biyo oo kale weeye biyahaasoo ansalnaahu aannu ka soo dejinnay min asamaa'i cirkaan ka soo dejinnay fakhtalata waxaa isku dhex darmaday oo isdhex galay bihi bisababi almaa'i biyahaa daraaddood nabaatul ardi dhulka tigaaddiisibaa isdhex galay waxaa weeye kani waa waxaa weeye waa maahmaah kale oo ilaahay adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeda iyo dadka siday u sirayaan iyo ninkii labadiisii beerood siday u baabi'een oosan maanta waxba uga haynin kuwan aad kari la'dahay u qadar baa la yidhi taasoo kale sidii roob weyn oo da'ay oo dhulkii tigaad ka baxay ay ka baxday oo isdhex galeen oo maxaa madaxa isla galay markaa kadibna fa asbaxa wuxuu ahaaday hashiimad mid burburay buu ahaaday oo tadruuhu riyaaxu dabayluhu ay saydhayaan ay firdhinayaan mid engegay oo jajabay oo dabayluhu ay dhinaca midigta iyo dhinaca bidixda u kala kaxaynayaan oo ay dabayluhu duulinayaan ayuu noqday wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday calaa kulli shay-in shay kastaba muqtadiran kii awood u leh inuu baabi'iyo inuu nooleeyo wax shay oo ilaahay cajzi kelin karo oo ama dhulka joogo ama cirka joogo ma jiro adduunyadii weli waan wadnaayoo waxaa loo ekaysiya beer oo oo intay gubatay ama saasoo kale ay ay markii hore ahayd wax cagaaran oo fa asbaxa shiiman tadruuhu riyaaxu haddana alle wuxuu yidhi almaalu maalkii iyo walbanuuna ubadkii ziinatulxayaati noloshan quruxdeeda weeye addunyaa oo dhow ilaahayga baa ka markhaati kacay inay qurux tahay quruxdaa marka dad badan baa ku kadsoomaya almaalu maalkii iyo walbanuuna ubadkii ziinatulxayaati noloshii quruxdeeda weeye addunyaa ee dhoweyd adduunyadan baaba'ayso waxaa waye mid walbana wuu zuulayaa oo wuu tegayaa wax marka ku sirmaya ma jiro ilaa qof un doqon ah oo jaahila unbaa ku sirmaya ilaahay wuxuu yidhi walbaaqiyaatu kuwii hadhayay alsaalixaatu ee wan wanaagsanaa yaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbigaaga agtiisa nebi maxamedow baaqiyaatu saalixaadka kuwa soo hadhaya ee wan wanaagsan yaa khayrun khayr badan cinda rabbika sawaaban xagga abaalka wa khayrun kuwaasaa khayr badan amalan xagga yididiilka oo cidhibta dambe iyo waxyaabaha la sugayo iyadaasaa khayr badan maxaa yeelay acmaashaa khayrka ah weligeed baaqi bay ku ahaan abad al aabid yay ahaanaysaa insaanku marka wuxuu rajeeyey ilaahay agtiisana iyadaa ugu fiican baaqiyaatu saalixaad marka maxaa la yidhaahdaa baaqiyaatu saalixaad cabdullaahi ibnu cabbaas oo mufasirka aan ognahoo ilaahay uu nabiga uga baryey inuu qur'aanka tafsiirkiisa u baro wuxuu yidhi albaaqiyaatu asaalixaatu kuwa baaqigee hadhaya ee wanaagsan waxaa loo jeedaa hiya asalawaatu alkhamsu waxaa weeyaan waa shanta salaadood yaa baaqiyaatu saalixaad la yidhaahdaa waxaa kale oo laga wariyey tafsiir kaleo isaga uu leeyahay waxaa weeye waa camal kasta oo ama hadal ah ama ama ficil ah oo baaqi ahaanayo aakhare markii la gaaro labadaasba waa laga hayaa marka waxaa weeye xadiis baaba jira marka oo aan sidaa fasirayba wa fil xadiisi xadiiskii waxaa ku sugnaa subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar hunna albaaqiyaatu asaalixaat subxaana allaahi ilaahay baa hufan oo ka nasaha nusqaan oo dhan walxamdu mahadna lilaahi ilaahay ibaa leh ammaan oo liis ammaano si qurux badan liisu ammaanana lilaahi allah iska leh walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudana ma joogo ila allaahu alla ma ogiye wallaahu allah akbaru weyn hunna kelimaadkaas albaaqiyaatu baaqiyaadkii weeyaan alsaalixaatu ee wan wanaagsanaa weeyaan xadiidku sidaasuu ku soo arooray wayowma nusayiru aljibaala wa tara alarda baarizatan sidaasuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala wadkur ka sheekee nebi maxamedow yowma maalin nusayiru aannu socodsiinayno aljibaala buurihii yaannu socodsiinaynaa qiyaamadu halkaasu ku dambaynayaayo wa tara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wa hiya tamuru mara asaxaabi sunca allaahi aladii atqana kulla shayin oo kale weeye waxaa weeyaan wa yowma nusayiru aljibaala wa tara alarda dhulkii markii buurtii la socodsiiyo oo la burburiyo oo qur'aanka kolba dhinac buu uga mari fa dukkataa dekkan mar buu dhihi waxaa weeye fayas'aluunaka can iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfan fayadaruhaa qaacan safsaman laa taraa fiihaa ciwajan taasoo kale weeye watara al arda dhulkii baad arkaysaa baarizatan iyadoo muuqata oo indhaha lagu arkayo oo wax asturayo oo buur ah ama geed ah ama dhismo ah wax walba ma jiro buurihii waa la fujiyey wixii dhis ahaana waa la burburiyey markaa way muuqataa waa daahir wa xasharnaahum waan soo kulminay dadkii insi iyo jinniba oo falam nuqaadir kama aanan tegin minhum axadan midna ma aanan soo dhaafinoo kuwii hore iyo kuwii dambe iyaan meeshii dadka lagu xisaabayey annagoon qofna ka soo tegin ayaan isugu keennay wa curiduu dadkii waa la bandhigay calaa rabbika rabbigaaga ayaa loo bandhigay nebi maxamedow rabbigaaga yaa iyagoo safan oon mid mid wax ka qarinaya aan jirin xadiidka wuxuu ku soo arooray yajmacu allaahu alawaliina waalaakhiriina fii saciidin waaxid sufuufan yajmacu allaahu ilaahay wuxuu kulminayaa alawaliina dadkii ugu horreeyey nebi aadam laga soo bilaabo iyo waalaakhiriina kuwa ugu dambeeyo fii saciidin waaxid meel oo bannaana sufuufan iyaga oo saf ahoo saf waxaa weye safba saf baa y waxaa weeye ninka la yidhaha muqaatil wuxuu yidhi yucraduuna safan bacda saf oo sidaa saf safka ma oo salaada sida loo istaagoo kale ayaa loo istaagayaa ilaahay baa la hadlaya malaa'igtii baa la hadlaysa waxaa lagu odhanayaa laqad xaqiiqe ee ji'tumuunaa waad noo timaadeen buu ilaahay odhanayaa laqad xaqiiqe e ji'tumuuna waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidii aan idiin abuurnay awala mara markii ugu horraysay gaaladii baa sidaa lagula hadlayaa waxaana saa loo leeyahay in la canaanto oo la guulguulo waxaa la yidhi waxaad timaadeen idinka oo kabala waxaad timaadeen idinkoo qaawan waxaad timaadeen idinkoon gudnayn wax maal ah ood wadataan male carruur ma wadataan maalintii aan aadan abuurnay saad ahaydeene qaawanaydeen ayaa tihiin marka wax alla sidii qisadii aan soo maray kuwii ku faanayey iyo kuwii mushrikiinta qurayshe maalka ugu faanayay nabiga iyo masaakiintii la joogtay wixii maxaad ka haysaan weeye laqad ji'tumuuna waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum awala mara markii hore saan idiin abuuray bal iskaba dhaafe zacamtum waxaad ku andacooteen an lan najcala inaanan idiin yeelin lakum idinka mawcidan wakhti mawcida oo la idiin qabtay oo aad tidhaahdeen bacsina ma jiro abaalmarina ma jiro xisaab iyo ciqaabna ma jirto wax jiraaye ma jira saasaad ku andacooteen bal zacamtum waxaad sheegateen an lan najcala inaanan idiin yeelin lakum idinka mawcidan madal inaanan idiin qabanin oo aan bacsi iyo jaza abaalmarin aan jirin xisaab iyo ciqaabna aan jirin wa wadica alkitaabu kitaabkii waa la dejiyeyoo waxaa waye suxuftii oo lagu qoray acmaasha bini aadamka ayaa la bandhigay wa wadica alkitaabu kitaabkii waa la dejiyey fa taraa markaa waad arkaysaa almujrimiina kuwii mujrimiinta ee dembiinayaasha ahaa ee gaaladii iyo faasiqiintii iyo faajiriintii mushfiqiina iyagoo ka baqayo mimaa fiihi kitaabkaah waxa ku yaallo oo camalka xun ee ay soo sameeyeen oo gaalnimada iyo ay ugu horrayso fusqiga iyo fujuurka way ka baqayaan mimaa fiihi wayaquuluuna waxay odhanayaan yaa weylatanaa halaaggayagee maa li haada alkitaabi kitaabkan maxaa u sugnaaday laa yuqaadiru aan ka tegaynin saghiiratan dembi weyn walaa kabiiratan dembi yar midna aan dhaafaynin ilaa axsaahaa wuu koobay sidaasuu ilaahay yidhi ilaa axsaahaa wuu koobay muxuu kitaabkan sha'nigiisu muxuu yahay oo dembi yar iyo dembi weyn midna aan ka tegaynin alla marka wuxuu yidhi iyagan cidna uga jawaabi mayse wawajaduu way heleen maa camiluu wixii ay camal faleen xaadiran isaga oo goobjooga oo qoran oo kitaabka lagu qoray ayay heleen walaa yadlimu mana dulminayo rabbuka rabbigaaga nebi maxamedow axadan axad dulmin mahayo oo wax uuna samaynina dusha laga saari maayo wax uu sameeyey oo wanaagana waxaa weeye sawaabkeedii abaalkeeda lagama nusqaaminayo waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama tanna waa qisadii saddexaad waa kaanu soo sheegnay shan qiso oo wadacajable oo looga gol leeyahay waxaa weeye dad oo kooxda wanaagsan oo asxaabulkahfi wiilashii laga soo bilaabo labadii ninkoodii fiicnaa hadda ibliis iyo aadam nebi aadam dhinaciisa waxaa weeye qisada isaga khadir iyo muuse labadaba iyadu waa si kale way fiican yihiin waa dad ilaahay yaqaano iyo dilqarnayn iyo qolyaha uu kolba u tegayo waxaa weeye qolana awooddii iyo cilmigii iyo maalkii iyo wuxuu ilaahay siiyey ayay ilaahay iyo diintiisa koryeelideeda ayay isgarab taageen kuwa kalena wixii ilaahay siiyey oo maal ah oo awood ah oo madaxnimo ah iyo inay diinta ilaahay kula diriraan ayay ka horgeeyeen marka sidaa daraaddeed waxaannu arkaynaa suuradda waxay ugu fadli badan tahay oo la yidhi yoomuljumcada ha la aqriyo oo jumcadaasoo ay qiyaamada dhacayso waxaa weeyaan waa legdanka bayna alxaqi waalbaatil oo dad wan wanaagsan xaqi ilaahay ay daafacayaan ilaahay wuxuu yidhi marka waid wakhti ka sheekee qulnaa aanu nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii baa waxaan ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda saasaan ku nidhi malaa'igtii waid qulnaa marka waxaa weeye tani waa qisadii waxaa weeya shanaad weeye toddoba goor baa qur'aanka lagu sheegay waxaa hadda inoo hadhay marka suuratu taaha iyo suuratu saad labadaasaa inoo hartay tanna waa tii shanaad waxaa weeye ibliis iyo siduu nebi aadam iyo in la karaameeyo oo la maamuuso uga hor yimid qur'aanka toddoba goor buu ku soo celceliyey wa id wakhti ka sheekee qulnaa aanu dhin lilmalaa'ikati malaa'igti baa waxaan ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda sujuudda aadam loo sujuudanaya waa waa mid oo salaam iyo iyo maamuusid ah sujuud oo cibaado ah ma aha marka adigu calaa kulli xaal qaar waxay yidhaahdaan waa un yar waa iyada oo la salaamayo waxoogaa sida madaxda iyo marka la salaamayo sida wax yar rukuucna aan aan dhannayn sidaa madaxa loogu yar gundhinayo unbaa loo jeedaa laakiin qur'aanka maadaama uu sujuud yidhi sujuuddaan ku daynaynaa ilaahay kayrkii ilaahay kayrkii maa loo sujuuda haddii la isweydiiyana waxaan leenahay meeshan amar ilaahay ayaa la fulinayaayo kol amarka ilaahay haddii la fuliyo waa waxaa weeye wax dhib oy leedahay ma lah oo sida xajarul aswadkaba ha loo dhunkada la yidhi sidaasoo kale weeye oo sayidinaa cumar uu yidhi waxaan ku ogahay dhagax inaad tahay aan waxna aan taraynin waxna aan goyn aan dhimaynine nabigoo ku dhunkan haddaanan ku arkin aniguna kuma dhunkan lahayn marka sujuuddani sideedaan u daynaynaa maxaa yeelay amar ilaahay baa la fuliyey fasajaduu malaa'igtii way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis baan sujuudin malaa'igtii kulligoodba way sujuudeen ilaa ibliisa kaana ibliis wuxuu ahaa min aljinni jinniguu ka mid ahaa aayaddan marka waxay nas ku tahay haddii culimmadu ay isku qabteenoo ibliiskani ma malaa'igtu ka mid ahaa malaa'ig hadduu ka mid ahaa waa macsuume sidee buu hadda muxuu ahaayey oo ilaahay u lacnaday oo uu dembiilaha u noqday oo malaa'igtu waa macsuume qaar way yidhaahdaan marka waxaa meeshan cad oo culimmadu ay yidhaahdeen ibliis yoomina maalin maalmaha ka mida inuusan malaa'igta ka mid ahayne inuu la dersay oo uu la joogay sida bini aadamka lagu yaqaano nin qabiil uuna ka tirsadayn intuu xulafo la yeesho ama uu sheegto reerka inuu la dego iyaguna ay waxaa weye nin reerkii ka mida ay ka soo qaadaan oo wax walba muxuu ahay diyadii iyo wax walba la isla bixiyo taasoo kale marka wuu la noolaa qur'aanka nas waxay aayaddan kahfi ku tahay kaana min aljinni jinnigu ahaa jinniga waxa qarsoon baa jinni la yidhahda een la arkaynin fa fasaqa wuu baxay oo wuu faasiqoobay can amri rabbihi rabbigiisa amarkiisii inuu fuliyo ayuu ka baxay oo ka faasiqoobayoo wuxuu diiday malaa'igtii say u sujuudeen inuu isagana u sujuudo ayuu diiday oo daacadii rabbigiisa ayuu ka baxay marka hadduu mar sidaa yahay oo maamuuskii la idin maamuusayey iyo nebi aadam la karaameynaya hadduu ka hor yimid oo xasad iyo xeqdi idinkala yimid afa tattakhiduuna miyaad ka dhiganaysaan hu oo waxaa weeye ibliis kaa ah iyo wa durriyatahu ubadkiisii miyaad awliyaa'a kuwaad ku tiirsataan miyaad ka dhiganaysaa min duuni aniga sokadayda anigii idin abuuray ee khaaliqiinna ahaa wa hum ibliis iyo durriyadiisaba lakum idinku caduwun col bay idin yihiin marka ma kuwaasaad aad aad awliye ka dhiganaysaan ood ku tiirsanaysaan bi'sa waxaa xumaaday lildaalimiina kuwa xadgudbay oo gaalnimada iyo macaasida ku xadgudbay waxaa u xumaaday bedelan waxyaabaha ay bedel qaateenoo waxaa weeye bi'sa cibaadatu shaytaan shaydaan oy caabudaan bedelan can cibaadati araxmaan ilaahayga naxariista badan oy caabudaan waxay ka bedel qaateen inay shaydaanoo laciina ay caabudaan alla wuxuu leeyahy marka wax alla wuxuu ku yaalay iyo wuxuu taray iyo wax uu muto in loo sujuudo midnaba ma jiree maxaad ugu sujuudaysaan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maa ashhadtuhum kama ana qaybgelininoo ma anan soo xaadirin ibliiska khalqa asamaawaati waalardi markaan cirarka iyo dhulka aan abuurayey goobjoog ma aha ahaynoo ma una imaanin ninkaas la yidhahda ibliis ma una imaanin walaa khalqa anfusihim xataa naftooda markii la abuurayey waxaa weeye ma una joogin waxaa walaa ashhadtu bacdahum khalqa bacdin waxaa markii la abuurayey qaarba qaarka kale ma una igala qaybgelin waa addoommo idinkoo kale ah oo wax ay awoodaan aan lahayn wamaa kuntu anigu ma ii budhi ilaahay muttakhidi almudiliina kuwa baadiyeeyo kama yeelanayo kama samaysanayo cadudan cudud iyo xoog kama dayey qof aan ilaahay ateecin oo waxaa weeye mudil ah oo baadiyoowe alla wuxuu yidhi anigu ka dhigan maayo kii ikaalmaynaya oo gacan isiinayo cudud cudud iyo xoog igu biirinayo kama dhiganayo wa yowma yaquulu naaduu shurakaa'iya aladiina zacamtum aayaddana waxaa weeye markii kolba intaa faallada ah laga soo baxay oo la saaray labadii nin haddana qisadii nebi aadam yaa haddana alle wuxuu noo sheegayaa subxaana wa tacaalaa in yaroo aan sii dheerayn oo ahwaal yowma alqiyaamati qiyaamada waxa ku dhici doono nimankaas gaalada ah yuu ilaahay wax nooga taabanayaa wadkur xus yowma maalin ka sheekee baa la nebigeenna yaquulu ilaahay uu odhanayo naaduu gaaladii mushrikiintaee u yeedha shurakaa'ii kuwii aad ila wadaajiseen aladiina kuwaasoo zacamtum aad ku andacooteen in ay iyagu shurake ii yihiin oo ilaahnimada ay ila wadaagaan aad sheegateen bal u yeedha naaduu u yeedha shurakaa'ii kuwii ila wadaagaya allanimada aladiina kuwaasoo zacamtum aad ku andacooteen fadacowhum ilaa maalintaa waxba ma diidi karaane fadacowhum way u yeedheen falam yastajiibuu lahum ma ayna u soo gargaarinoo waxaa weeye uma ayna imaanin way gaargaar weydiisteen umana ayna gargaarin wa jacalnaa waxaan yeellay baynahum mushrikiintii iyo kuway caabudayeen shurakaa'ad ah waxaa weeye baynahum bayna alcaabidiina waalmacbuudiina waxaan yeelay mawbiqan meel lagu halaagsamayo oo aan laga tallaabi karin oo naarti weeye mawbiqan meel lagu halaagsamayo wa ra'aa way arkeen almujrimuuna kuwii mujrimiinta ahee dembi falayo gaalnimada iyo wixii la mida waxaa weeye annaara naartii bay arkeen fadannuu waxay yaqiiniyeen markay naarti arkeen annahum iyagu muwaaqicuuhaa naartaasi kuwii ku dhic inay yihiin walam yajiduu ma ayna helin canhaa naarti xaggeeda masrifan meel ay uga leexdaan iyo meel dhinac ay uga cararaan midnana ma ayna helin sidaa ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad sarrafnaa fii haada alqur'aani linnaasi min kulli mathal waxaa weeye waa sidii qur'aanka lagu yaqiino markii intiioo qiso iyo aakharadiioo ka dambaysay intaba ilaahay inoo sheegay yuu alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaqad xaqiiqee sarrafnaa waannu gedgedinay fii haadaa kan alqur'aani oo qur'aanka ah linnaasi dadkii baan u gedgedinoo kolba dhinac ayaan uga nimid oo xujooyinka iyo waanooyinka iyo kolba sibaan ugu gedgedinnay walaqad sarrafnaa fii haada alqur'aani linnaasi dadka min kulli mahalin mahmaah iyo tusaale kulligeedba waannu u gedgedinay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akhara shay-in shayka ugu badan yahay jadalan xagga dooduu ahaadayo bini aadamku waa wax dood badan wa kaana alinsaanu akhara shay-in jadalan waa kii dood badan buu yidhi waxaanu ognahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu ku soo guuray waxaa sayidinaa cali iyo gabadhiisi faatimo oo gurigooda jiifo inuu yidhi muxuu ahay alaa tusalliyaani miyaadan tukanaynin oo idin kacaynin salaatuleyl iyo iyo witri iyo miyaadan u kacaynin uu sayidinaa uu yidhi marka uu sayidinaa cali uu yidhi nufuusunaa biyadiillaahi ilaahay gacantiisay ku sugan tahay naftannada markuuna soo kiciyo un baanu kacaynaa nabiguu isaga laabtay oo isagoo bowdadiisa gacanta ku dhufanayo oo aayaddan aqrinayo oo odhanayo wa kaana alinsaanu akhara shayin jadala wa kaana wuxuu ahaaday al-insaanu insaanka akhara shayin shayka ugu badan wuxuu ahaaday jadalin inuu doodo wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa'ahum alhudaa aayaddanna waxaa sidii suuratu israa aan ku soo maray meelo kalena aan ku soo maray waxaa weeye nimankan gaaladaee mushrikiinta ah sidaan u sheegnay waxay dood ka qabaan inuu ilaahay waaxid yaho waa iyaga yidhi ajacala alaalihata ilaaha waaxidan ina haadaa la shayun cujaab waxay iyadana dood ka qabaan in bini aadam dhintayl mar dambe lasoo noolayn doono oo qiyaamo ay jirto a idaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaaman a innaa la mabcuusuun ay yidhaahdaan waxaa kalooy dood ka qabaan bini aadam oo bashara alle subxaanahu wa tacaala inuu rasuul ka dhigo oo markaasay diidayaana waxay leeyihiin marka muxuu aha yatiim abitaalib laga dhigayo rasuul ma wax laga dhigaa la waayey lowlaa nuzila haada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim marka waxay u diidan yihiin inay soo hanuunaan waxaa weeye inaan muxuu ahay hanuunkii u yimid iyo inay rabaan inay muxuu ahay ay hanuunaan wamaa manaca annaasa dadka uma diidin an yu'minuu inay rumeeyaan id goortii jaa'ahum alhudaa hanuunka uu u yimid waxaa weye oo wayastakfiruu ay ilaahay oo ay yastakfiruu ay dembi dhaaf weydiistaan rabbahum ilaa an ta'tiyahum ilaa talaba an ta'tiyahum inay u timaaday doonayaan sunnatu alawaliina kuwii hore sunnadoodii ow yaatiyahum alcadaabu cadaabkii inuu u yimaado qubulan isagoo muuqdo oo daahir oo cad inuu u yimaado sidaasay doonaan oo yaatihum alcadaabu qubulan isagoo ka soo horjeedo oo waxaa weeye intay ay rumayn lahaayeen ayay muxuu ahaayey intay rumayn lahaayeen ba waxay leeyihiin cadaabka noo keena ow yaatihum alcadaabu qubulan mucaayana isagoo ka soo horjeedo haadaa wabillaahi tawfiiq darsigiina halkaasa joogo